الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم سورة التوبة آيات سورة الليل ayadda boqol iyo saddexiy tolnaad ay darsigana ka bilaabanay ma kaana allahu bu alla subxaana watacaala ma kaana ma ahaanin lilnabiyi nabiga uma ahaanin uma habboona iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey an yastakfiruu inay dembi dhaaf weydiiyaan lilmushrikiina gaalada inay dembidhaaf walow kaanuu haba ahaadeen kuwaa dembidhaafka loo weydiinayaay ulii qurbaa qaraabanimo kuwa u saaxiiba haba ahaadeen min bacdi maa tabayana markay caddaatay kadib lahum ayaga mu'miniinta annahum kuwaa gaaladii asxaabuuljaxiimi jaxiimo dadkeeda inay yihiin ayaduna waxay kusoo degtay sida saxiix bukhaariga iyo qeyrkii kusoo aroorey qisadii nabiga adeerkii abu taalib nin oday ayuu ahaa odayaashii reer qureysheed k ka mid ah nabigana sal alla alay wasalam aada buu difaaci jiray intuu noolaa laakiin muusan rumaynina iimaankii waa lagu kari waayo nabigana wuxuu u difaaci jiray dhalasho ahaan buu u difaaci jiray marka waxaa dhacday tii ilahay baa ku timid nabiga sal lla alay wasalam wuu u sameeyey wuu booqday isagoo oo xanuunsanaya sakaraatulmowkii ku jira markaasuu wuxuu ku yidhi adeerow waxaad tidhaahdaa kelimo aan ilaahay agtiisa kuugu doono kelimo aan kuugu shafaaco dheh laa ilaha ila allahu dheh laba nin baa marka cad fadhiya abujahl iyo cabdullahi ibn abi umaya labadaa nin baa cad fadhiya mar walba nabigu uu ku yidhaahdo tawxiidka bir waxay ku yidhaahdaan madninkii aabaha cabdilmutalib baa ka tigi ma dhaqankaagi baa ka tigi rasaceedayni buu ku nabiga waa ku celnaya sal lay slam wuxuu adeerow sidaadha markii ugu dambeysay hadalkiisii waxaa ugu dambeeya ku dhintay diinkii aabbahay baan ku dhigan buuri cabdilmutalib markaasaa nabigu sal lay wasalam wuxuu yihi la astakfiranna laka maa lam unha canka bu nabigu sal lay walla inaan ilaahay dambidaaf ku weydiin haddaan la ii kaadimbiyin oon ilaahay subxaana watacaala ii diidin arrinkaas aayadana markaa soo degtay waxaa la leeyahay marka uma habboona nabiga sal alla lay slam iyo dadka mu'miniinta soona inay mushrikiinta ilaahay u dembi dhaaf dhahaan oo mushrikiinta gaalnimada ku dhintay inay ilaahay u weydiiyaan dembi dhaaf arrinkaasi arrin u habboon ma ah xataa qaraabadoodaba ha ahade xataa mushrikiintaasi dadka isxigeenba ha noqdeen goormayna arrinkaasi u habbooneyn waxaynan u habbooneen markay u cadtaatay kadib inay jaxiimo dadkeeda yihiin jaxiimo kuwa saaxiibkaa inay yihiin markay u cadtaatay kadib ilahay dibidhaaf inay dhahaan maa say ugu caddaan kartaa jaxiimo gelitaankeedu waa arrin ilaahay khaas u ah waana cilmi aan laogaan karaynin waxay ugu caddaan kartaa ruuxu mar hadduu shirki iyo gaalnimo ku dhinto waa iska caddahay inuu asxaabul jaxiim marka haddayba gaalnimo ku dhinteen intuusan dhiganin baa raso laga qabaa ma soo noqon doonaa sanad khaasiyadiisu maxay noqon doontaa laakiin mar hadduu shirki iyo gaalnimo ku dhinto taa macnaheedu waxay naarta inay galaysaasi lasmitiin maayo marka markay gaalnimo ku dhinteen kadib inay ilaahay u dembi dhaaf dhahaan nebiga iyo muuminiinta ma habboona barbiri subxana wa tacala taasi marka nabigaa loo diiday adeerkii inuu yidhahdo ilahay dembi dhaaf ayib waxaa kaloo isagana sabab kaleeto ah nabigu wuxuu yidhi sal lay wasalam qabrigeedii markuu tegay iyadana sabab nuzuul baa looga dhiga ayad ka hore laakiin aan kaga dhiisan maa kaana ma ahaanin lilnabiyi nabiga sal lay wasalam uma ahaanin iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey nebiga iyo dadka muuminiinta uma ahaanin oo uma haboona wax u qalma ma aha an yastakfiruu inay dambi dhaaf weydiiyaan alle inay dambi dhaaf weydiiyaan lilmushrikiina gaalada inay ilaahay dambi dhaaf weydiiyaan inay alle dambi dhaaf weydiiyaanoo lilmushrikiina gaalada u weydiiyaan gaalada alle u dambi dhaaf inay dhahaan arrin u haboon maaha walow kaanuu haba ahaadeen kuwa mushrikiintii ulii qurbaa qaraabtinimo kuwa uu saaxiiba haba ahaadeen walow xigaalkaba ha ahaadeen goorma arrinkaasi uusan haboonayn min bacdi maa tabayana markay caddaatay kadib lahum nebiga iyo mu'miniinta markay u caddaat annahum mushrikiintu asxaabuuljaxiimi jaxiimo dadkeeda inay yihiin jaxiimo asxaabteeda inay yihiin markay u caddaatay kadib oo say ugu caddaanaysaa waa inay shirkiga ku dhintaan iyo gaalnimada macna saas markaa kadib ma haboon aayadaasi macnaha waxay muujinaysaa inaysan marnaba banaaneen fii xaalin min alaxwaal ruux la og yahay ilaahow ruux la og yahay inuu gaalnimo ku dhintay ilahay naxariisanayna ilaaha u dambi dhaaf ma loo dhihin karay maxaa yeele ilahi ma ogolo subxana watacala ilahay wuxuu sala kuleeha weydiini waa ducada qeybahooda aan la ogolayn bay kamid tahay saas maana meeshan aayadan marka waxaa laga jawaabaya wamaa kaana istikfaaru ibraahima liabiihi waxaan soo marnay nabiga in lagu yidhi nabi ibraahim ku dayo nabi ibraahim ku dayo ambiyadii ku dayo laydibu kamid ah nebi ibraahimna aabbihiiyo gaalnimo ku dhintay buu ilah ugu dambi dhaaf yidhi oo ilah dambi dhaaf u weydiiyey arrinkaasaa marka laga jawaabaya waxaa laleeyahay sababtii nebi ibraahim ku bicisay aabbihiiyo gaalnimo ku dhintay inuu yidhahdo ilah u dambi dhaaf taasaa laynoo sheegay macana waa laga qancinay wamaa kaana ma ahaanan istikfaaru ibraahima ibraahim dambi dhaaf weydiintiisa maynan ahaanin liabihi aabihii uu dambi dhaaf weydiiyey ilaa can mawcidatin yaboo xaggiisa mooyaane wax kala maaha yaboo xaggii yaboohaasoo wacadahaa uu u yaboohay iyaahu isaga uu yaboohay falamaa goortii tabayana ay caddaad nabi ibraahim markay u caddaatay anahu isagu ibraahim aabihii anahu isaga aabihii caduwun cadow inuu yahay lilahi ilahi inuu cadow u yahay markay u caddaatay tabara'a wuu ka beri noqday minhu xaggiisa ayana ina ibraahima ibraahim lawaabun waa midki duca badan oo tabaruc iyo ismigid badan xaliiman oo dulqaad badan nabi ibraahim haddii aada xujaysan lahayna yani nabillahi ibraahim calayhi salaam markuu aabihii aazar intuu diinta u bandhigay uu ku diiday oo yidhi yani waxa weeye ama waan ku rajmin ama idhaaf ayaa nabiylahi ibraahim wuxuu yihi qaala salaamu calayka saastakfiru laka rabbii inahu kana bi xafiya labadaydi labadaydi ilaahay baan dambi dhaaf ku weydiin doonaa ballantaas uu qaaday maadaama ballantaa uu qaaday ballantaa fulin uu fulinayo buu ilaahay bal u weydiiyey dambi dhaafka ballantaas uu qaaday iyo yaboodii hadda kahor uu qaaday waana midda qur-aanku sheegayo waqfir liabii inahu kana min adaalimiin ilaahu aabbaha i dambi dhaaf kuwa nuunsan buu ka mid yahay taa weeyaan marka si aan loo xujaysanin oo dadku aynan ugu dhagna u qabsanin nebi ibraahim baaba aabihii ilaahay dambi dhaaf u weydiiyey baa aayadda loo soo dejiyo waxaa la leeyahay taa ma qabsan kartaan dignina kama dhigan kartaan waxay nebi ibraahim ballanqaada hadda hor ka hor ballan qaaday buu fulinayay markay caddaatay aabihii inuu jaxiimo dadka gelaya kamid cadow ilaahay inuu oo gaalnimo ku dhintayna markaa wuu ka beri noqday rabbi subxana watacala marka nabiyullahi ibraahim taa kaga deenmaysa maana saas qad kaana lakum uswatun xasanatan fi ibraahima والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك فهذا مثلا قال إبراهيم هكذا ينبع لكن سيدي قال وقال بقمل يسيدي أبوني فإذا أعتقد بقمل لكن كلمة أبي إله جمدك أولي تاخذ بيني بذلك صوب بين حساس معنا فتوية وما كان معها الاستغفار إبراهيم إبراهيم ذنب الله ويدينه liabiyi aabihii uu dimidaaf u weydiiye ma ahaanin ilaa can mawcidatin yaboo xaggiisa mooyaane wax kale maaha yaboo xaggii sababtiibay ku timid yaboo xaggii bay kasoo fushayo sababtiibay ku timid iyagoo haysto wacada u iyagoo ibraahim ha iyagoo haysto iyaahu isaga aabihii yani iyaahu aabihii uu yagohay iyagoo haysto wacadaha uu yagohay iyaahu isaga oo aabihii laga wado iyahooda aabihii noqonaysa falamaa goortii tabayana ay caddaad lahu ibraahim markay u caddaad annahu isaga aabihii ah caduwun cadow inuu yahay lilaahi ilaahay inuu cadow u yahay oo gaalnimo uu daa'imayo gaalnimada ku dhintay taas marka caddaad falama tabayana marka caddaad lahu ibraahim markay u caddaatay anahu isaga aabihii ihi caduwun cadow inuu yahay lilahi ilahay inuu cadow u yahay tabara'a wuu ka bari noqday ibraahim minhu xaggiisa waa ka baxay dadka hawshiisa iyo dambidhaafweydiintiisi waa ka baxay ina ibraahima ibraahim la waahun midkii fahdo yani awaha baa la yidhahdaa faha la yidhahda waxaana laga wadaa mid baryo badan oo yani khushuuc badan oo tabaruc iyo isliidid badan ayuu ahaa nabiyullahi ibraahim awah dacaaun waa la yidhahdaa mid duca badan oo baray badan waxaa la yidhahdaa mutadarrican mid macnaha tabaruc iyo isliidid badanna waa ahaa oo ilahay isu liido subxaana watacala alla dartiibuu u taahi jirayo yani waxa weyaan cabsidiisu la xanuusan jiray xaliimun mid dulqaad badan weynan ibraahim calayhi salaam dulqaadkaas dulqaadkiisa faraha badan daraaddeed baa wuxuu waxa wuxuu keenay in aabihiiyo gaalnimo ku dhintay ilaahay dambi dhaaf layidhah wallah dulqaad laakiin dulqaad dulqaad ilaahay yeelaya ma dulqaad ilaahay diidaya subxana watacala ilahay wuxuu xukumay ruux shirki ku dhintay inaysan una dambi dhaafin jannada gelin saas ilaah وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم wamaa kaana allahu alla ma ahaanin liyadilla kii baadinimo ku xukumaya ma ahaanin qawman qowm mid baadinimo ku xukumaya maysan ahaanin bacda id hadaahum markuu hanuuniyin kadib xataa yubayina ilaa uu cadeeyo lahum iyaga maa yattaquuna waxay iska jiraan ina allaha waxaa ina allaha alle bikulli shay wax walba caliimun midkii ogsow ina allaha alle lahu waxaa u sugnaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda waalardi dhulka mulkigiisa yuxyii alla wuu nooleeya wayumiitu isaga wax dila wamaa lakum idinmana sugnaani min duuni illahi alla ka sokow min waliyin mid weli ah oo wax qabta arrimihiina qabta walaa nasiirin iyo mid yiiliya asoonamani idin idinimiiliya soonamani wamaa kaana allahu liyudilla qowman macnaha waxaa laga wadaa ilaahu subxaana watacaala naxariistiisa addoommadiisa kuma xukumo baadi intuu baadinimo ku xukumo ma halaago adduunkana kuma halaagi aakharana ma cadaabayo ilaa uu u cadeeyo wixii ay ku dhowrsan lahayen ilaa sharci uu usoo deji oo xujada u cadeeyo oo wax u kala deexo inta ka horeysa baadinimo kuma xukumo allah adoomadiis subxana watacala adduunkana halaagi maayo oo addoommo aynan u imaanin xujadu u imaanin oo farnintii ilaahay aynan soo gaadhin wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcatha rasuula wayo adduunkana cadaab maayo aakharana hadday dhacdaba inuu isagoo waxba soo gaadhin oo dhinto aakharan baa la imtixaani doona laiska cadaab maayo ilaa yani inta wax loo cadeeyo markaa kadib uu diido markaasaa baadinimada loo xukumay ilah subxana watacala naxariistiisa kamid taana innagaa layna barayaayo dadka fisqi laguma xukumi karo kufrina laguma xukumi karo bidcana laguma xukunka ka mubtadica ilaa loo cadeeyo oo wixii uu isku ilaalin lahaa iyo xujada loo qeexo markaa kadib baa la dhahayaa waa faasiq ama waa mubtadic ama waka marka ilahi subxana watacala cadaaladiisii ka mid maxaa yeele ruuxii hadduusan waxbaba loo cadayninba waxba uusan kala garanaynin oo xumaan iyo samaanba ayna u kala cadayn hadda maxaa lagu xukumay xukunka sharcigii waxa weeyaan ruuxa hortaba in shubhada laga qaado oo wax loo cadeeyo oo loo qeexo saas maana wamaa kaana allah kadib baa waxaa la yidhi alla subxaana watacaala samaawaadka iyo dhulalkaba mulkigana isagaa iskale isagaa nooleyn kale wax nooleeya isagaana wax dila isaga ka sokowna cid gacanta idinku qabato arrimihii lahaya iyo cid ininhiilisootoona ma helaysaan wamaa kaana allahu alla muusan aadin liyudilla mid mudinaya qowm mid yani waxa weye baadinimo ku xukumaya qawman qowm mid baadinimo ku xukumaya muusan ahaanin bacda id hadaahu markuu hanuuniyo kadib qowmka aan lagu xukumaynin baadinimada waa qowm markii hore la hanuuniyey inti la hanuuniyey kadib bay khaldameen khaladkoodaas xugum way baadiyadeena la saari maayo xugum way bidcoodeyna la saari maayo xugum fiski la saari maayo hanuun keli ilaa wax loo cadday waa masalada la yidhahda yani alaxkaam cala alashkhaas ay cala almucayan ruuxa marka xugum la saarayo laabudda min tawafuri shuruuti intifaa'i mawala waa in shuruudii xugumka lagu qaadi laha lagu qaadayo shuruudiisa waa inhan waxyaaba diidaa jira waxyaabihii diidayana waa inay meesha ka baxaan waxyaabaha xugumkaa in ruuxa la saaro lagu socodsiiyo diida waxaa ka mid a aljahlu in jaahiya oo wixiina uusan garanayn isagoo jaahila hadduu khamrada cabo ama meeha uu xumaan kale ku dhaco ama shirkiyaba uu galo shirki uu galo laakiin jahli u geen yahay lama odhanayo wuu gaaloobay bacda hidaayatin uu markuu habeelo kadib waa in horta yani waxa weeyaan wax u cadaa wax loo cadeeyo waxan uu garan la-yaha la yidhahdo warwaa qaldan oo shaygana shareecadii waa khilaafsanya oo daliilkiisu waa kaa iyo kaa markaa kadib hadduu ku madxadhaydo waa kaa la xukumay laakiin inta ka horaysa in marka horeba go-aan laga gaaro la iska xukumaayo maya aayaddana marka raddi waxay ku tahay qolyahan yani waxa weeyaan atagsiir walhijra qolyahan un dadka gaalaysiiya biduuna dawaabit sharciya wax daabit sharciya iyagoo u fiirin un dadka macnaha waraaqaha u goyri oo islaamnimada ka saareen qoladaasay macnaha aayadda xujo ku tahayo wamaa kaana allahu alla muusan ahaanin liyudillah mid baadinimo ku xukumaya qawman qowm bacda id hadaahu markuu hanuuniyey kadib xataa yubayina ilaa uu caddeeyo lahum iyaga maa yattaquuna waxay ku dhowrsan lahaayeen waxay ku cabsan lahaayeene isku dhowri lahaayeene sharciga ahaa ilaa uu u caddeeyo rabbi ma xukumo subxana watacala oo baadinimo ku xukum maaha ina allaha alla bikulli shayin wax walba calayhi midkii ogsowe oo u celi badan ina allaha alle lahu waxaa usugnaaday mulku samaawaat samaawaadka mulkigooda iyo walardi dhulka mulkigiisa isagaa iskale yuxyi alla isagaa nooleeya wixii noolba wayumiitu wax walbana isagaa dila wixii dhintana isagaa dila wamaa lakum idinmana sugnaan min duuni illahi alla kasakoo min waliyin mid weliyo amri ah mid arriini naqat walaa nasiirin iyo mid idin hiiliyasano ma adanaysaan alla subxaana watacala hiiladiisa haddaad weydaan cid kale hawshaa qaban karta majirto لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. يقول على يوم ذلك وعلى قلنا على الدجال في تبوك أو سورة وكسر غلس أيا قيل كملا أيا دين يوم ربي سبحانه وتعالى يقول لقد تاب الله حقيقة الله وكسر أكبرين cala nabiy nabiga dushiisa waa ka toobad aqbalay iyo wlmuhaajiriina muhaajiriin iyo walansaari ansaarta alladiina ansaartaasoo alladiina muhaajiriin iyo ansaartaasoo ittabacuuhu raacay rasuulka sal lay slam fii saacati alcusrati culayska iyo shidada waqtigeedii waqtigii culayska iyo shidada raggii raacay qoomuu ka toobad aqbalay min bacdi ma kaada markii ay sigtay kadib yasiiqu inay iilatay leexato quluubu fariiqin koox qalbiyadood oo minhum iyaga ka mid markii koox iyaga ka mida qalbiyadoodu inay leexdaan ay sigtay kadib ayuu ilahay ka toobad aqbalay uma kadibna taaba allah taaba wuu alla wuu toob wuu toobad aqbalo wuu waafajiyey calayhim dushooda ayuu ka toobad aqbalo toobadiibuu waafajiyey maxaa yeelay inahu alladihi isaan iyaga ra-uufun midkii turi badan wey raxiimun oo naxariisasho badan wey alla subxaana watacaala nabigiisa iyo muhaajiriin iyo ansaar waa ka toobad aqbalay wixii khaladaadee dhacay ilaahay subxaana watacaala waa ka dhaafay waa ka cadsi ansaarta iyo muhaajiriintaasi laga toobad aqbalay nabiga la jirankiisa waxay ahaayeen waa qolyihii nabiga raacay sal lay slam fi saacati alcusrati yani culayska iyo shidada waktigeedii waktigii shidada iyo culayska oo watige waa waktigii dagaalka loo baxayey dagaalkii tabu markii loo baxayo wey oo isagaa lag laga wadaa cusrada iyo shidada iyo isagaa laga wada sababtu waxa wey waxaa loogu magacaabay ciidankii tabuub ka qayb galay oo dagaalka u baxay ma waxaa la odhan jiray jeyshul cusra baa la odhan jiray aswada iyo duulaankana waxaa la yidhahdaa aswat lcusrana waa la yidhahda waa duulaankii shidada iyo culayska maxaa yeelay saxaabadu ma aysan duulin duulaan ka adag maysan duulin midda koobaad wayaan horta xilli abaar ah qoraxduna aada u kulushahay bay dhacday sahaydooduna way yaray oo heer waxay gaadheen xataa sahaydii intay ka dhamaatay xabadda timirta ah intuu ninku afka gashaday markii uu macnaha macaankeedii afka uu macnaha dareemo inuu biyaha ku kabado xabadii timirtahayd maliqahaye intuu afka ka soo saaro ka kala siinay markaasuu kana afka gashanayaayo biyaha ku liqaya ku saddexaad buu siinaya xabad timir intaas lagu dhiibay heerkaasay gaadhay waxay gaadheen inay intay xoolaha qashaan xoolaha uuskooda inay biyo ka raadsadaan usmira meesha macnaha waxay xaaladdu ka gaadhay inay uus miirtaan bay gaadheen oo ay biyo ka doontaan calosha xoolaha macna heerkaasay gaadheen oo xaalad culus bay ahayd sahay la-aan masaafada iyo meesha la aaday oo aada u fogo waa duulaankii ugu fogaay ciidanka loo socday iyo cadowga loo socday oo aada u tiro badnaa oo dawladii weyneyd ee ruum yaa la qaabilayo o lagu socday carab iyo qabaa-isheedii ma ahayn duulaan aada u adag buu marka ahaa saas daraaddeed baa yani ilaahi subxaana watacaala wuxuu ku magacaabay saacat lcusra culayska iyo shiddada waktigeediibu rabbi ku magacaabay subxana watacala raggii maalinkaa raacay nebi maxamed sal alay wasalam raggaa ilahay waa ka soo aqbalay subxana watacaala waxaa laga soo wada aqbalay markay sigtay qaab ayaga ka mida quluubtoodu inay leexato maxaa laga wadaa inay xagka ka leexato oo ay mashakiyaan mashaqada iyo shidadii markay ka tambadato iyo dhibaatadu quluubtu macnaha saamayn bay ku yeelanaysa qaluubta qaar baa marka waxay bilaabatay inay macnaha waxa wey su-aalo isweydiiso oo adkaysigii iyo sabirkii meeshii ugu dambeeyey baa laga gaadhay waa laysasal gaadho waa la istaabto quluubtii marka inay leexato shakido war waxaan idin leeyi malaha saxba maaha war dhibkani malaha idinma qabsadeen haddii aada sax tihiin shukuug iyo macnaha waxa weeye dareen baa qalbiyadii ku dhashay qalbiyadii inay leexdaan oo iishaan mar ay si ku sigteen oo qarka u saaran yihiin buu ilahay kasi naba qoray subxana watacala markaasuu ilahay tawbadda waafajiyey oo xagga rabbi iyo sugnaashihii iyo diinta lagu sugnaaday u noqdeen rabbi subxaana watacaala waa midkii turid badan oo addoomadiisa u turid badan naxariis badan laqad taaba allahu xaqiiqe alla waa ka soo wada aqbalay cala nabiyi nabiga dushiisa iyo walmuhaajiriina muhaajiriinta iyo walansaari ansaar aladiina kuwaasoo itabacuuhu rasuulka raacay fii saacati alcusrati culayska iyo shidada saacadeeda iyo waktigeed min bacdi maa kaada markay sigtay kadib markay sigtay kadib yaziiqu inay iilatoy leexato quluubu fariiqin koox qalbiyadood oo minhum ayaga ka mid maxay ka leexanaysaa cani ilxaqi inay ka leexato mar ay quluubtoodu qarka u istaagtay inay leexato markaasuu ilahi kitaabada aqbalay subxana watacala uma hadana taaba alla waa tawbad aqbalay calayhim dushooda tawbad buu ku irsaaqay waxoogaagay qalbiga soo galay inay ka noqdaanoo ka tawbad keenaanoo ay yani tabaadkiiyo sugnaashihii diinta laajiyaan inahu alle maxaa yeele inahu alle ra-uufun midkii turid badan weeye bihi iyaga iyaga midkii u turid badan wey raxiimun oo naxariis badan wey wa cala alhalaathati aladiina qullifuu wa cala alhalaathati saddexdiina waa laga waa ka tawbad aqbalay alle aladiina saddexdaasoo kullifuu la gadaal mariyey la dibdhigay arrinkooda la dibdhigay xataa idaa baaqat ilaa ay cidhiidiyentay calayhim dushooda alardu dhulkii uu ku cidhiiryay bimaa raxubat waasacnimadeeda lala qabo iyadoo waasica bimaa raxubat maca ruxbihaa iyadoo weliba waasica oo wabaaqat ay cidhiidiyentay calayhim dushooda anfusum nafafyaalkooda ilaa ay ku cidhiiryeen oo wadannuu ay maleeyeen anlaa manjaa mataano magangal inuusan jirin min allahi ilaahay meel laga magangalayo inaysan jirin ilaa ilayhi xaggiisa in la magangalo mooye uma kadibna taaba alla waa toobad aqbalay calayhim dushoodu ka toobad aqbalay taaba wuu toobad waafajiyey calayhim dushoodu toobadii waafajiyey liyatuubuu si ay usoo noqdaan maxaa yeelay ina allaha alla huwa isagu attawaabu waa midka toobad aqbalka badan alraxiimu ee naxariista badan wacala alaaati aladiina qullifuu dadkii laga soo wada aqbalay waxaa kamid ahaa saddex nabi oo saxaabada ah saddexdaana waa saddexdeena kusoo marnay yani waxa wey darsigeena shalayba aan umalaynay waakharuuna murjawna liamri illah ima yucadibuhum wa ima yatuubu calayhim kuwaa arrinkooda la dibdhigo waa saddexda nin saddexdaa nin mid waxaa la dhihi jiray muraarat bni rabiic alcaamili midna waxaa dhihi jiray hilaal ibni umayat alwaaqisi ka saddexaadna kacb ibn malik qisadii dharayd ee xadiidka bukhaari iyo muslim kusoo arooray ee kacab ibni malik qisadaas saddexda nin ay arrintooda kusoo aroortay arrinkooda marka lasoo daariyo waxay ahaayeen saddexda niman mu'miniinay ahaayeen munaafiqiin bay lahayd saa ha ahaatee dagaalkiibay ka hadheen adduunye iyo shaydaan iyo waxunbaad heshiisay oo dagaalku way kacay markuu nabigii soo noqday sal alay slam magaalada yimid bedelkii ay munaafiqiintu beenta idurdaarseen oo intaa sheekadoodii nebigu ka dhagaystay oo uu ka ogolaaday kadibna la yidhi kaca iska taga idinkoo loo ilaahdan dambidhaaf laydin weydiinay munaafiqiintii saa ay ku tageen oo been ku baxsadeen ayagu saa maynan yeeline runkiibay sheegeen wax la reebay oo cudurdaara ma lahday waxaan ku cudurdaaranay manto maalin aan ka caafimaad badnayn ama ka xoog badnayn ama ka xoolo badnaynba nama soo marin khalad naf iyo shaydaan baa noo sheekaysay markaasaa nabigu wuxu uri sal alay waslam kuwa runtood weeye kaca taga baa layidhi inta ilaahay arrintiina ka xukumay kadibna nabigu sal lay slam amar buu soo saaray oo uu leeyahay saddexdaa nin lalama hadli karo wax lala hadli karo ma jirto xataa hadday ku yimaadaan oo kula hadlaan hadalka macnaha wax way ka qaadimaysa hadday ku salaamaan xataa salaad ka qaadimaysa bulshada muslimiinta saa lagu saddexdii nin afartan berigii meeshiisu bulshadii ku dhex jireen ayagoo axad la hadlayo aysan jirto kacab oo ninkii dhalinyarada ahaa labada inay kale laba waaweyn bay ahaayeen ayagu guryahoodiiba iska fadhiisteenoo meeshaas oodiniya baroor laakiin asagu uu wareegahayaayo masaajidka nabiga kulasoo tukan oo dadweynihiiyo suuquu tegahayaayo yani inta haddana wax la hadlay ma helay nabigaan ku ag tukan buu le ishaan ku xadaya malana kusoo firi wuxuu yihi markaan isaga kusoo jeedsada iga jeesa markaan barahayga kale ku jeedsadana hoosta xagga iga soo fiirinaya isagoo soo firmaan waa fanaani bal inuu gusinta dhaqaajiyo inuu kuskaa qaaday in kale maalintii daba nin abukatabirin maayo ahayn oon aada isu jeclaan guud aada aan u jeclaa dadka aan ugu jeclaa baan dayi darbigiisa intaa ka dhacan guriga waan salaamay salaamtii iga qaad waayo mar labaad baan salaamay maseegaba qaada mar saddexaad baan salaamay waxaa ihi buuri ilaahay baan kugu dhaariye ilaahay iyo rasuulkiisa inaan jeclaa may ogta warkii buu ii gaabiye in allahu rasuulu aclam sheeko dheer ba lalama sugan ayada nimankii marka waa kadeeriyeen oo dhulkii baa ku cidhiiriyeen oo dhulkii ay yaqaaneen iyo dadka yaqaaneen baa isbedelay leanna bulshada aad ku dhex nooshahay faraxa iyo furfurnaanta iyo xasiloonida qalbiga waxaa keenaya bulshadanku aad ku dhex jirto ee la sheekaysanayso ee la fadhiisanayso ee ku soo dhaweynayso ee salaada ka kaa qaadayso ee macnaha booqanaysa isbooqanaysaan tanay nolosha ku furfurnayso laakiin haddii hal maalin lagaa aamuso yani waxay nolosha dhan baa kugu xidhigin nimankii marka waa kadeermeeno waa rafaadeen afartan beri baa saa lagu jira wax la hadlaya isu jira afartan beri markay saa ku jireen baa amarkana soo fulayo layidhi xaasaskiinana ka fogaada waana sii arkay arag toban beri bay saa ku sugnaayeen xaasaskiina ka fogaadeen konton beri markay u dhamaystirantay bay aayadana soo degtay wa cala alhalaafati aladiina kullifuu saddexdii ninay arrintooda la dibdigayna ilaahay waa ka toobad aqbalay galay wala jirto ilaahi subxaana watacaala arrintooda haba dibdigee laakiin wuxuu ku soo dejiyey qur-aan ilaa qiyaami saaca la akrinay yaa saddex aana lagu soo dejiyey sababtuna waxa weeye waxay ahaayeen niman ruu sheegay oo yidhi isku qanciyey warbeen intii aynu mari lahayn runtu meeshay doonahay nagala dhacdee ha khadhaadhaato hadday rabtee aynu runta sheegno runtiibu ilahay ku badbaadiye subxaana watacala ay ku badbaadeen waxaa arrinkooda la dibdhigay oo arrintooda loo dibdhigay ilaa dhulkii ku cidhiiray dhulkii oo waasaca oo fidsan oo wax iska bedelay uusan jirin baa iyagii dhulkii ku cidhiiray ayaga dareenkooda markaad fiiriso dhulkii dhulkii ma ah waa isbedelay naftoodiina waa ku cidhiiryantoo dareenka qalbigooda ku jiraay waasacnimadii iyo farixii iyo wixii o dhan waa isbedelay markaasaa waxay maleeyeen in meel kaloy ku badbaadi karaan aysan jirin alla mooye ilaa heerkaasaa la digi alla waa ka toobad aqbalay oo toobadiibuu waafajiyey si ay u toobad keenaan aayaadkanaa la soo dejiyey marka saddexdaa nin toobadooda ilahay ku xusaya subxaana wa tacala wa cala alhalaatati saddexdii korku dushooda ilahay waa ka toobad aqbalay alladiina saddexdaasoo kullifuu la gadaal mariyey oo la dibdigay arrinkooda la dibdigaydaa waxaa laga wadaa munaafiqiintu fadhigii nebigu uu fadhiyey waa loogu jawaabay iyaga kaca iska tagaa layidhi ilaahna dibidhaaf baan idiin weydiinay saddexda laakiin waxaa la yidhi idinka arrinkiina intuu alla ka xukumayo kactaga khullifu marka waa arrintooda ilaahay baa loo digdigayo jawaab lama siinin taga unbaa layidhi xataa idaa baaqad ilaa ay cidhiiriyantay baa la digdigay arrinkooda calayhim dushooda ilaahay ku ciliiriyay alardu dhulkii ay ku ciliyay ilaah dhulku ku ciliiriyay bimaa raxibat dhulkiibaa ku cilimo waxaa laga wadaa dhulkiibaa fiidaha intuu ka soo laabmay buu isa soo ciliiriyey miya maya dhulku waa sidiisa wadaaqat xataa idaa daaqat calayhim alardu ilaa dhulku ku ciliiriyay bimaa raxibat maca ruxriha waasacnimadeedii lala qabo ayadoo waasaco dhulkii waxba iska bedelin bay iyaga ku ciliiriyantay wadaaqad ay cidhiiryantay calayhim dushooda anfusum nafsiyaalkooda ay ku cidhiiryeen naftoodiibaa cidhiiri gashay oo bulshadan goysay ee ka aamustay ayay cidhiiri la galeen oo wadannuu ay maleeyeen ilaa ay maleeyeen anlaa malja'a meel yani la magan gala inaysan jirin min allahi ilaha laga magan galaayo ilaa ilayhi xaggiisa mooyaan waxay yaqiiniyeen wax kale inaysan ku baxsan karin haddaan ilaahay ka cararno meelaan uga fakan karno ma jirto meelaan magan gelin karnana ma jirto meel aan ku baxsan karnana ma jirto xaggiisa inaan cararno buy marka run aan iska sheego ilaahayna arrinkeena aan u dhiibanno sidii ilaahay loogu taliyana aynu aragno isaga meel looga baxsan kara ma jirto wadannuu an yaqiiniyeen anlaa malja'a ama ay maleeyeen malaha yaqiintaaba macnaa la yidhahda yaqiintoodu wadannuu anlaa malja'a makaanu magangal inuusan jirin bay yaqiiniyeen min allahi ilaahay laga magangalo ilaa ilayhi xaggiisa in la magan galo mooyaane uma kadibna taaba alla toobadiibuu waafajiyey calayhim dushooda liyatuubuu si ay u toobad keenaan inay toobad keenaan darteed buu ilahay toobada u waafajiyey maxaa yeelay ina allaha alla huwa isagu atawaabu waa midka toobad aqbalka badan alraxiim oo naxariista badan addoomadiisa ilaahay lama jeclo inuu cadaabo inay dembiga ku madax adaygaan oo ku adkaystaanna lama jecla laakiin wuxuu la jecelyahay hadday khaldamaan inay soo noqdaan saas bal ilahay toobadda addoomadiisa waa ku farxaa isagoo wax maslaxa iyo wax bari ayna ugu jirin buu haddana rabbi toobada addoomadiisa ku farxa maxaa yeele ilaahu waa tawaab oo magacyadiisa waxaa kamid ah atawaab midka toobad aqbalka badan soo noqoshada marka addoomadiisa waa ku farxaya rabbi subxana wa tacala yaa ayuha aladiina aamanuu itaqu llah marka ciqaab bay ahayd ciqaab bay ahayd dibdhigida la dibdhigay iyo aamusida laga aamusay iyo go'doominta la go'doomiyo waxay ahayd nooc ciqaabay ahayd sidaa waxay yidhahdaan waxaa laga qaadanaya ruuxa in laga hijiroon karoo la goyn karo sababta loo goynayo hadday tahay sabab diineed saas maa waa mubtadic bidcadii baa laga kari waayo waa faasiq fisqigii baa laga kari waayo haddii laga kari waayo oo laisleeyahay haddii la gooyo oo laga aamuso inuu wax iska bedelaan baa laga yaabaa ragsadaa haddii la qabo waa la goyn karaa saddex berito badanba xataa laga maqnaan kara laakiin waa goorma waa marka laisleeyahay maslaxay u noqon doontaayo arrinkan wuu ka waantoobi haddii arrintaa damaa'i laga qabo hunguri laga qabo waa lagu samayn karaa maana xadiiskani iyo nusuus kalaa kutusay yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeen ittaqu llaha alla ka cabsada oo wakunuu waxaad ahaataan maca asaadiqiina kuwa runta sheega la tirankooda nimankaasi waxaa ilaahay ku badbaadiyey run sama kacbu maalig waa kii lahaa ruux ilaahay uu ugu nimceeyo run inta aniga uu igu nimceeyey oo kale kama jira waxa ilaahay ugu siiyey run intuu ku siiyey saas daraadeed wuxu uhi nebi allow ilaahay subxaanahu watacaala maadaama run maanta uu igu badbaadiyey raggii aan iska hadlay munaafiqiinta ahaana ilaahay uu ku soo dejiyey wax soo dega kii ugu adag badnaa qur-aan adag baa lagu farixiyey iyaga anigana ilaahay uu run igu badbaadiyey waxaan ballan ku qaadayaa buhi intaan noolahay inaana been sheegin saas maana inta aan noolahay aayaddu maadaama nimankaas saddexdaa run lagu badbaadiyey dadkii la midka ahaana been ay ku halaagsameen yaa waxaa la daba dhigay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llah wa kunuu maca asaadiqiin dadka runta sheega la jiro oo runta ku dadaala yacni qalbigaaga ka run sheegoo qalbigaaga iyo afkaaga yeela iskhilaaf rabbi subxaana wa tacaala u run sheegoo daacad u noqo afkaaga ka run sheegoo beeniyeyna ka soo bixina iska ilaali waa dhaqan munaafiqiin xubnahaaga ka run sheegoo yayna iskhilaafin afka iyo adinkiiyo qalbiga iskhilaaf wax wada saxiix ha noqdeen wa kunuu maca asaadiqiina intaba way dhaaggelaysaayo addoommada ilaahayna run u sheeg rabbigaana run u sheeg subxaana wa tacala laakiin beenta iska jiri xadiidka saxiixa nabigana sal lay slam waa ka odhanaya xadiidka cabdullahi bni mascuud calaykum bisidqi fa ina asidqa yahdi ila albir warunta laazima runti samaha ayay dadka ku hanuunisaa samuhuna dadka jannada ayuu ku hanuuniyaa ninku inuu run sheegayo ka zuuli maayo oo uu runta ku dadaalayo ilaa ilaahay agtiisa loo qoro inuu yahay nin run badan beentana iska jira bu nabi sal ly slam maxaa yeele beentu fujuurka iyo dembiga ayay kugu hogaamin fujuurkuna naar buu kugu hogaamin ninku inuu been sheegayo beenta ku dadaalayo ka guuri maayo ilaa ilaahay agtiisa looga qoro been badane saas daraaddeed wakunu maca saabiqiin runta ku dadaala runta ilaahay subxana watacaala xataa haddaad markaa khanaa tahay miro wanaagsan baad ka guran doonto natiijadeeda marnaba ku khasaari mayso runta macna marka runta ku dadaalay yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyey ittaqu llaha alla ka cabsada oo wakunuu waxaad ahaataan maca asaadiqiina kuwa runta sheega la jirankooda ahaada kuwaas la jiro oo dhaqankooda qaata way macna ma kaana liahli lmadiinati waman xawlahum min alcarab ma kaana ma ahaanin liahli lmadiinati madiina dadkeeda uma ahaanin uma haboona iyo waman xawlahum kuwa hareerahooda ah oo min alacraabi dadka reebaadiyaha ah labadaa qolo midna uma haboona an yatakhallafuu inay hadhaan can rasuuli lahi sal lay slam rasuul alla inay ka hadhaan inay rasuul ilaahay ka hadhaan uma haboona walaa yarqabuu inay jeclaadaanna uma haboona bianfusihim nafafyaalkooda inay jeclaadaan can nafsi naftiisa inay ka jeclaadaan rasuulka naftiisa sal lay slam dalika kaasina waajibnimadaa inay rasuulka ay raacaan biannahum sababteedu waxa wey biannahum iyagu laa yusiibuhum inuusan asiibayn dama-un oon oon ma asiibo walaa nasabun daalna ma asiibo walaa makhmasatun gaaja ma asiibto fii sabiili illahi jidka ilahay kuma asiibtiy alla darti walaa walaa yata-uuna ma joogsadaan mawdian makaani joogsi meel lagu istaagana kuma istaagaan makaanu joogsigaa iyo meeshaasa yajiibu ciila alkufaara gaalada ciila walaa yanaaluuna ma gaadhaan min caduwin cadow xaggiisa laylan gaadhitaan cadow kama gaadhaan guul iyo liid kama gaadhaan ilaa haddii arrimaha mid ka mida uu dhaco kutiba waa la qoraa lahum iyaga ayaa loo qoraa bihi yacni arrimaha dartood waxaa loogu qoraa camalun camal baa loogu qoraa saalixun oo wanaagsan ina allaha alla maxaa yeele ina allaha alle laa yudiicu ma dayaco ajra almuxsiniina kuwa samafalaa ajirkooda ilahay ma dayaco macnaha waxaa loo soo jeedinayaa qolyihii nabiga ka hadhay sal alay slam ama reer madiina ha noqdeen ama ha noqdeen qolyihii baadiyaha deganaa labadaa midkay dooniba ha noqdeen qolyaha nabiga ka hadhay sal alay wasalam oo magaalada iskaga hadhay magaalada ku hadhay rasuulkuna duulaanka u baxayba lacnaynay waxaa la yidhi reer madiina iyo kuwa hareerahooda reebaadiyaha gar uma ay laha wax u haboonna ma aha inay ka hadhaan rasuulka sal alay wasalam naftoodana ay ka jeclaadaan intiisa naftooda ay jeclaadaanoo naftooda ay ka hormariyaan kii rasuulka sal alay wasalam macnaheedu waxa weye meesha nebi maxamed uu naftiisa u quuray oo intaasoo rafaada inuu maro uu ku talagalay inaad naftiina kala lex jeclowdaan kala lex jeclaataan oo aydaan u ogolaanin naftiina taa macnaheedu waxa weeye naftanada ayaanu ka jecelnaysa rasuulka sal alay slam walaa yarqabu bianfusihim can nafsi baynamaa loo baahnaa inay naftooda ku difaacaan rasuulka sal alay slam oo rasuulka naftiisa ay ka jeclaadaan nafafyaalkooda ka jeclaadaan naftooda ka jeclaadaan taasaa loo baahna marka waxaa la leeyahay inaad rasuulka sal lay wasalam naftiisii iyo dhibka uu marayo iyo isaga oo weliba da sanadkii lixdan iyo saddexaad buu ku jira rasuulka sal lay slam markaa isaga sanadkii lixdan iyo saddexaad buu ku jira ama lixdan iyo labaad buu ku jira rasuulka sal lay wasalam waa da isagoo saasa baad haddana naftiina jeclaysanaysaan ood ka hadhaysaan oo rafaadka idinkoo diiday saasaa la leeyahy arrinkaa isaga oo inaad rasuulka raacdaan wey sababtiisa waxa wey waxaa laydinku waajibinaya rasuulka raacitaankiisa wax kale maaha danbaa idinku jirta dantaa idinku jirtay maslaxada wixii idin soo gaada oo oo oon ah ama meehe daal ah iyo dhibaato ah ama gaajo ah oo ilaahay jidkiisa idinku soo gaada ama meel intaad ku iskaagteen dhulka ka mida ood marteen oo gaalada ka cadhaysiinaysa oo ciil gelinaysa meel aad martay oo gaaladu markay meeshaasu maray la yidhahda ka xanaaqeeno ciil uu qabtay ama meehe gaalada guul aad ka gaadheen iyo meelaad kaga adkaateen iyo galiimo aad ka soo qabsateen waxaasoo dhan camal saalixaa sababtiisa laydinka qoray gaasada ku qabatay oonka ku qabtay rafaadka aada rafaaday daalka aadaasho meel kastoo martood ka gudisay waxaasoo dhan sababtiisa camal saalixa lagu qoray camal saalix ma rabtaan miyaa laysamayn baasisha de waxaasa waxaad ka maarmi kartaan lugtaad qaaday waa aj togaad ka gudubtaba waa aj wadadaad martaba waa aj raadkaagu waa ajib oonkaagu waa ajib kaasadaadu waa ajib guusha aad gaalada ka gaadhay waa ajib xanaajinta gaalada aad ka xanaajisay waa ajib war waxa waxaad ka maarmi kartaan ma saas daraaddeed masaalixdaa faraha badan ee ku jirta daraaddeed baa laydinku waajibiyey rasuulka raaca salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sidaas macna maa kaana ma ahaanin liahli lmadiinati reer madiina uma ahaanin madiine ehelkeediiyo dadkeeda uma ahaanin oo uma habboonow wax u fiican ma oo u habboon iyaga iyo waman xawlahum iyo kuwa hareerahooda oo minoo min alacraabi reebaadiyaha ah iyaga iyo kuwa hareerahooda reebaadiyaha midna uma haboona oo kuma haboona an yatakhallafuu inay halaan oy kadib maraan can rasuulillahi rasuulka alle inay kadib maraan rasuul alle inay ka hadhaan oo kadib maraan oo duulaanka kaga hadhaan arrin haboon ma ah walaa yarqabu walaa an yarqabuu inay macnaha waxa weyaan ay jeclaystaan ama ay jeclaadaanna mid u haboon ma ah bianfusihim nafafyaalkooda inay jeclaadaan can nafsihi rasuulka naftiisa inay ka jeclaadaan naftooda inay u dhex jeclaadaan oo ay tii rasuulka sal alay wasalam khatarta ay marayso iyo dhibka ay marayso naftooda halkaa ay ka ceshadaan oy kala dhex jeclaadaan taasi ma habboon dalika arrinkaasina lasoo sheegayoo inay nebiga raacaan waajibnimadeeda dalika arrinkaas biannahum sababtu biannahum iyagu laa yusiibuhum inuusan asiibaynin sababtiisu waxa weeye biannahum iyaga laa yusiibuhum inuusan asiibaynin dama-un ool inuusan asiibayn walaa nasabun iyo daana walaa makhmasatun iyo gaajo fii sabiili illahi jidka ilahay dhexdiisa kuma asiibto ilahay dartii uma asiibto uma gaadhaan arrimaha walaa yata'uuna ma joogsadaan mawdican meel la joogsado walaa yata'uuna ma istaagaan mawdican meel la istaago ama meel lagu joogsado oo dhulka ka mid a kuma joogsadaano ma istaagaan meeshaasoo yaiidu ciila mawdicaasoo yaqiidu ciila alkufaara gaalada ciilo oo ka cadhaysiiya walaa yanaaluuna ma gaadhaan min caduwin cadow xaggiisa maylan gaadhitaan ma gaadhaan ma gaadhaan cadow xaggiisa gaadhitaan waxaa laga wadaa guri iyo liib kama helaan haniimo kama qabsadaan ama cid kama dilaan ama kama soo qabsadaan saasaa laga wada walaa yanaaluuna ma gaadhaan min caduwin cadow xaggii maylan gaadhitaan mid iyo guul kama gaadhaan ilaa haddii ay dhacdo intaa mid ka mihi kutiba waa la qori lahum ayaga ayaa loo qoraya lahum ayaga waxaa loo qoraya bihi kaa la soo sheegay sababti arrimaha la soo sheegay sababtooda waxaa loogu qorayaa camalun camal baa loogu qorayaa saalix loo wanaagsan camal saalix oo toosa maa acmaashan waxay iyagu sameeyeen oo toos camal saalixa maa laakiin waa aathaar ka dhalatay aathaartii ka dhalatay waxay keentay in ilaahay camal saalixa u qabo maxaa yeelay ayagu oolka mayna keeni oolka waxa iyagu sameeyeen maa daalkana ayagu mayna samaynin gaajadana mayna samaynin yacni waxyaabahani waa aathaar aathaartaas sababteeda baa camal saalixa lagu qoray maxaa yeelay ina allaha alla laa yudiicu ma dayaco ajra almuxsiniina kuwa samafale ee camalkooda hagaajiya ajirkooda ilaah ma dayaciyo subxana watacaala marka taas arrimahaasi arrimo la beerdaran kara maaha arrimo la dayici kara maaha saas daraaddeed buu rabbi subxaana watacaala aakhare iyo khayr iyo ajir buu idin lablabaa taasaana keentay in laydinku waajibiyo raacitaanka nabiga sal lay slam walaa yunfiquuna waa lasii wada walaa yunfiquuna ma nafaqeeyaan ma bixiyaan nafaqatan nafaqa ma bixiyaan nafaqadaasoo sagiiratan yar walaa kabiiratan iyo mid weyntoona walaa yaqtacuuna ma gooyaan waadiyan tog ma gooyaan ilaa hadday sameeyaan oo arrimaha mid kamida ay sameeyaan kutiba waa la qori lahum iyaga ayaa loo qoraya arrimahaasaa la qoraya maxaa loogu qoraya liyajziya inuu abaal mariyo hum iyaga allahu alla inuu abaal mariyo darteed axsana maa shayka ugu wanaag badan inuu ku abaalmariyo kaanuu ay han yacmaluuna koo samay waxay samaynayeen ka ugu wanaagsan inuu ilahay ku abaalmariyo daraaddeed macnaheedu waxa weeye nafaqadii ay bixiyeen wixii xoole iyo duulaanka ka bixiyeen sahay ay u qaateen gaadiid ay ka dhigteen wax alla wixii xoole ay ku bixiyeen ha yaraate ama ha badnaatay togdii ay gooyeen iyo wadooyinkay mareen iyo dhulkay mareen kulli intaasoo dhan ilahi waa u qoraya subxana watacala waxay sameeyeen oo dhan waa qoran xataa axaadiista waxaa ku sugan faraska uu wato raadkiisa iyo kaadihiisa iyo doog daadkiisa iyo cabitaankiisa biyaha iyo waxa aathaar uu samaynayo oo dhan in isagaa jir looga qoray ninkii lahaa ee duulaanka ku galay baa ajir looga qoraya maana iskaba dhaaf isaga waxyaalaha uu samaynayo waxa ka daba laga wardan iskaba dhaaf maana saas weeyaan arrintaasi ninka qayb midax ka qaatay wuxuu ahaa cusmaan ibn cabdaan radiallahu canhu cusmaan sida xadiidka yani ay soo saareen axmed iyo qaydka ay soo saareen uu kutusayo wuxuu leeyahay ninka la cabdiraxmaan isulami rasuulku sal alay wasalam markii uu ciidankii yani tabuub uu qabanqaadinayay ayuu nabigu ummadda la hadlay sal alay wasalam wuu khudbeeyey wuxuu nabigu ka codsaday sal alay wasalam ciidanka qabanqaadadiisii iyo qarashkii uu ku bixi lahaa ee ciidanku ku duuli lahaa in la keeno cusmaan baa istaagay markaasa wuxuu yihi calaya mi-atu baciirin biaxlaafiha wa aktaabiha boqol neef oo geela oo reeryadii lagu fuuli lahaa ayaa nabiga bixinaya nabigu waa ku celiyey sal alay wasalam warbixiya markaasaa cusmaan baa haddana istaagay wuxuu yihi boqol kalaa nabiga ku daray oo reeryadoodi wato nabigu wuxuu yihi sal alay wasalam war ku dara isagiibaa haddana ku noqdo boqol kaloo reeryadoodi wataan ku daray bu nabi sal alay slam markaasaa nabigu wuxu yuri sal alay wasalam yani hadal cajiiba maa calaa cusmaana maa camila bacda hada bu nabi sal alay slam ina cusmaan ina cafaan maanta kadib wuxuu sameeyahay waa bas bu nabi sal war ciidanka maanta baxaya ninkii kharashkiisa yaa kharashkiisa bixiyo janno yeesha anaa bixinayo nabigu sal alay wasalam yuu nabiga riwaayo kale waxay leedahay wuxuu nabiga u keenay alfa dinaar kun dinaar oo lacagtii dahabka waaga ah buu nabiga u keenay salawatu rabbi waslamu caleyh maanta kadib wuxuu sameeya dhibi maysa buu nabigu sal alay wasalam ninka marka qaybta libaaxa qaatay oo soo gelaya walaa yunfiquuna nafaqatan sagiiratan walaa kabiiratan cusmaan ibni cafaan buha radi allahu canhu wuxuuna ka mid ahaa min akhniyaai saxaaba saxaabada raggooda xoolaha le buu ka mid aha macana ayib walaa yunfiquuna ma bixiyaan nafaqatan wax la bixiyo nafaqa ma bixiyaan sagiiratan midaasoo yar walaa kabiiratan iyo mid weyntoona ma bixiyaan walaa yaqtacuuna ma gooyaan waadiyan tog ma gooyaan socodka ay hayaan tog kuma gooyaan ilaa hadday dhacdo arrimaha mid ka midi hadduu dhaco kutiba waa la qori lahum ayaga ayaa loo qorayaa mu'miniintaa sameeyey baa loo qorayaa oo taa lafteedaba la qorayaa u fiirsada aayadii hore waxyaabihii ku jiray waxaa la yidhi camal saalixa looga qoraya aayadan kuwa ku jirana waxaa la yidhi iyaga laftoodaaba la qorayaaba laftoodaa la qoray nafaqaduu bixiyey lafteedii baa la qori oo toggii uu gooyey laftiisii baa la qori laakiin kuwa hore waxa uu looga qorayaa camal saalixa looga qoraya maxaa yeele kuwana toos weeye kuwana waa toos ma ayib ilaa kutiba lahum waa loo qorayaa lahum iyaga ayaa loo qoraya liyajziyahum maxaa loogu qoraya liyajziyahum allahu inuu abaalmariyo alle daraaddeed axsana maa iyaga inuu ku abaalmariyo axsana maa shayka ugu wanaag badan kaanuu ay ahayn yacmaluuna kuwa samay waxay samaynayeen ka ugu wanaag badan in lagu abaalmariyo daraaddeed baasaa loo yeelay wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafa wamaa kaana ma ahaanin almu'minuuna mu'miniintii ma ahaanin liyanfiruu inay baxaan kaafatan xaal ay idil yihiin falawlaa nafara may baxaan falawlaa nafara may baxdo min kulli firqatin qayb walba oo minhum mu'miniinta ka mid a taa'ifatun koox may ka baxdo liyatafaqahuu si ay u fahmaan fi diini diinka si ay u fahmaan waliyundiruu iyo inay digaan daraaddeed qawmahum qowmkoodana ay u digaan idaa goortii rajacuu ay laabtaan ilayhim qowmkii inay markay ku laabtaan kadib lacallahum waxay mudan yihiin qowmkoodii loo digayey yaxdaruuna inay digtoonaadaano xumaanta ka digtoonaadaan aayadani laba tafsiir baa ku jira tafsiir waxa weeye in la yidhaahdo aayaddu waa aayadihii jihaadka iyo dagaalka ay weli kusii saabsanta macnuhuna wuxuu noqonayaa mu'miniinta maadaama aynu soo marnay in aada loogu canaantay baxa oo ayadii hadda ugu dambeeyey ay ahaay ka mid ah maa kaana liahli lmadinati waman xawlahum min alacraab inay hadhaan maaha horeynaa inuu soo marnay infiruu khifaafan wa hiqaalan idinkoo fudud iyo idinkoo culusba baxa arrintaas ayaa la sii caddaynaya oo faahfaahin laga sii bixinaya oo waxaa la leeyahay mu'miniintu kulligood inay wada baxaan oo israacaan maaha oo nebiga ay wada raacaan sal alay wasalam bal inay qayb walba ay kooxi ka soo baxdo ayaa loo baahanya maxaa yeele haddii la yidhahdo kulligood duulaanka ha u baxeen magaalooyinkii yaa sii maamulaya oo hantidii yaa sii haynaya oo beerihii iyo macnaha waxa weye carruurtii iyo dumarkii iyo yaa looga tegaya oo xoolihii noolaa yaa ilaalinaya oo tabcayo waraabinaya macnaha waxa weeye adduunyadii dhinac bay kaga xidhan tahay dadkani waxaa la rabaa cid walba koox walba qabiil walba qaarna inay ka soo baxaan qaarna hadhaan kuwan marka soo baxay rasuulkaay raacayaan oo duulaanka gelay duulaanka markay galaanna duulaanka dhexdiisa intuu nebigu ku jiro waxaa soo degaya aayado qur-aan arrimaa dhacaya oo nebigu uu xukumaya axaadiis badan buu axaadiis ayuu saxaabada u sheegaya duulaanka iyo cilmiga barashadiisii baa isleh maxaa yeelay ninka wax baranayaay waa ninka nebi maxamed la socdo salawatu rabbi waslamu caleyh ninka ka hadhay cilmi badan baa dhaafay maadaama nebiga duulaan uu baxay ninka duulaanka u raacay intuu duulaankaa jiro oo dhan aayadaha soo degayo wuu baranaya isagoo duulaan ku jira wax alla wixii nebigu xukumo iyo hadalka ka soo baxa iyo ficilkiisao dhan buu fiirinaya oo uu baranaya markii ay soo laabtaan oo duulaanka ka soo noqdaanna cilmigii ay soo xambaareen baa waxay barayaan dadkii ay usoo noqdeen kii qabiilkiisa ka yimid qabiilkiibuu cilmigii kula noqon markaasuu bari kii magaalo ka tegay magaaladiibuu kula laaban cilmigii soo degay buu gaadhsiinaya oo baraya maysaan noqoto bale inaad iswada raacdaan maaha waa inaad kala hadhaan qaarna duulaan qaarna ay macnaha waxa weye magaalooyinka joogaan sidaasi waa tafsiir oo waxay noqonaysaa marka duulaankii iyo cilmiga barashadiisi baa iswato way isku lamaayeen kadibna soo noqoshada ragga waxbaraya markay soo noqdaan waa raggii duulaanka ka soo noqday tafsiirkaasi waa mid qolana waxay leeyihiin m waxaa laga wadaa nebiga sal alay wasalam markuu ciidamo diro isagu magaalada ku hadho saraayaadka wixii lii jira ciidamuu diraya isaguna magaalada ku hadhay ma aha inaad wada baxdaan inaad ciidankaa la dirayo wada raacdaan meehe nebiga jooga ee magaalada ku hadhay qaarkiin waa inay magaalada kula hadhaan oo qaarkiin joogtaan oo qaarka jooga maxay qabanayaan marka qaarka joogaayo waxay samaynayaan nebigay cilmiga ka xambaarayaan oo duruustii bay qaadanayaan oo aayadihii soo degay bay baranayaan markay bartaan kadib raggii duulaanka ku maqnaa markay soo noqdaan ayagaa waxbaraya marka kuwii sii joogay oo nebiga la sii joogay oo waxbartay ayaa kuwa maqani markay yimaadaan marka baraya wixii soo degay qur-aankii soo degay wixii macnaa wax way axkaam aha axaadiistii iyagaa baraya macnaha taa in laga wadana waa suurtagal laakiin ka hore aynu ku socono macnaha wamaa kaana ma ahaanin almu'minuuna mu'miniintu ma ahaanin liyanfiruu inay baxaan kaafatan xaalay idil yihiin ayagoo idil inay duulaan u baxaan ma ahaanin masaalixdii kale waa in cid looga tago ciduun waa in laga tago macnaha falawlaa nafara may baxdo min kulli firqatin qayb walba oo minhu mu'miniinta ka mida daa'ifatun jamaaca iyo kooxi may ka baxdo qayb walba oo miniinta ka mida qabiilka yani masala waxa weeyaan degmada qayb walboo mu'miniinta ka mida waxaa la rabaa inay jamaaco iyo kooxi ka soo baxdo kooxdaa soo baxday ee nebi maxamed duulaanka u raacday maxay samaynaysaa marka waxay samaynaysaa maxay u baxayaan liyatafaqahuu inay fahmaan daraaddeed fi diini diinka dhexdiisa inay fahmaan inay diinta fahmaan oo qur-aanka degaya in ay fahmaan oy bartaan macnihiisana bartaan nebigana sal alay slam qaab dhaqankiisa oo dhan baa wada sharci ahe la socodkiisa inay fiqhi iyo fahm iyo diin ka qaataan saas daraadeed liyatafaqahuu fi diin waliyundiruu iyo inay digaan daraaddeed qawmahum qowmkooda inay u digaan idaa goortii rajacuu ay laabtaan ilayhim qowmkii markay ku noqdaan duulaanka markay ka soo noqdaan oo qowmkoodii ku noqdaanna inay markaa dadka diinta gaadhsiiyaan way macnaa masalada waa masalada laba tiir oo diintu ku taagan tahay bay aayaddu baraarujinaysaayo tiirka koobaadi waxa weeyaan altafaquhu fi ddiin diinta in la fahmo oo yani waxa weye aqoon loo yeesho talabaadna ruuxu markuu diinta aqoon u yeesho inuu dadka gaadhsiiyo waliyundiruu qawmahum idaa rajacuu ileyh oo cilmigan iyo fahamkan uu bartay waa inuu saka ka bixiyo xooluhu sakaa laga bixiyaa cilmigana sakaa laga bixiyaa sakada cilmiga laga dhiibaayo waxa weeye inaad dadka gaadhsiiso dadka barto labada arrimood in laysku daro ayaa la doonaya oo dadku markay cilmiga soo xambaaraan cilmiga waa loo safraa oo meeshaad joogta hadduusan oolin meelo fogfog baa loo aadaa oo raxalaad iyo dhibaatooyin baa loo maraa laakiin cilmiga markaad soo xambaarto waxaa la doonaya dadkaaga inaad kusoo noqoto oo diinta gaadhsiiso ood khayrka u sheegto ood xumaanta ka reebto waliyundiruu qawmahum idaa rajacuu ilayh lacallahum waxay mudan yihiin qowmkii marka loo digo yaxdaruuna inay digsoonaadaanoo xumaanta iyo macnaha waxay samaynayaan ay ka digsoonaadaan saas way macnaha إن الذين يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة يا أيها الذين كوا آمنوا رميه قاتلوا لدك علما الذين كوي لدك علما يلونكم إذ اللحرد ومن الكفار قال وليجدوها هلين فيكم لحدين غلظة غلف سنان إي أضيع كهلين واعلموا وحن وقتان أن الله ألا مع المتقين هو إستغى كعصنا إنه نجر إنه نجر كذي ذاتي إيمانك لهايو قال ذا كوة إذن كحيك ديغان أهان سهدمها كوة ولاكتان كوة كب الله برب سبحانه وتعالى كوة لدى قال له كدبنا كوة كسيحيك كسيحيك كدبنا كوة كسيحيك كسيحيك إلى أي كلمة إلهي سرمك ورنك فتنة الشرك لقوة طلبات وحوي gaaladu idinka markaad la dagaalamaysaan oo dagaal idinka dhexeeyo adayg iyo qallafsanaan ha idinka heleen silsilaa iyo dabaxsanaan lama dhabo mar haddii ay dagaal tahay hadda dagaal waxaa la rabaa inaad darsi siiso darsigaasoo lama lama iloobaan ah darsi aynan iloobin wixii iyaga ka dambeeyana ay ku cibro qaataan in la siiyaa la doonay silsilaa iyo dabac dabac meeshan kama soconay yasaasana waatan soo marnay jaahid lkufaara wlmunaafiqiina waglub calayhim almr ku qallafsano oo ku kakanow goobaha dagaalka marka la joogo saasaa macnaa la doonay walyajiduu fiikum hilda waxaadna ogaataan kuwa cabsado ilahi la jira subxana watacala rasuulkana saasu ah dagaalka wuxuu ka bilaabay madiine markuu joogay jaziirat lcarabu markii hore qabtay maka daaif khaybar oo ka horeysay madiina yani waxa weyaan magaalooyinkii ku teedsanaa dhinacyaha ka ah uu markii hore nabigu qabtay sal ly slm kadibna yeman markii jaziirat lcarab uu isku dubariday nabigu sal lay slam duulaankiisii wuxuu u qabanqaabiyey dawladdii marka soodinta la wadaagtay dawladaha waaweyn ugu dhoweyn oo ahayd dawladdii ruom sanadka sagaalaad waa ka qabanqaabiyey dagaalkaa tabuuq duulaanka tabuuq waa ka nabigu qabanqaabiyey sal lay slm tabuuq markuu gaadhay oo xaaladu adkaatay saan haddaba soo sheegnay yuu nabigu dadkii soo celiyey soddon beri buu magaalada joogay nabigu sal lay slam wax ku dhow yani waxa way dhowr iyo labaatan beri buu magaalada joogo meesha deganaa wax u yimaada markuu waayo xaaladiina adkaatay buu muslimiinta soo celiyay nabigu sal lay slam kadibna halkaa markay joogto jaziiratulcarab ay gacanta ku jirta buu nabigu geeriyooday salawatu rabbi waslamu caleyh meeshii isagu uu kaga tegay waxaa ka qaaday abubakr sidiiq abubakar xawshiisu waxay ahayd isagu muddadii uu khaliifka ahaa intii ridowday oo islaamnimada ka noqotay buu islaamka dib ugu soo celinayay arrimihii gudaha ila way qasantay carabtii oo dhan baa qasantay saddex magaalo keliya baaba ka hadhaya dadki intii qabaaisha kale waa ridoobeen abubakar muddo gaaban muddadiisi waa iska gaabnaydo wuxuu ku mashquulsanaa intii islaamka ka ridowday in islaamka dib loogu soo celiyo oo islaamka gudihiisii dib loo mideeyo iyo awoodii talabaad kuwii sakada diidayna in lagu qasbo sakadii inay dib u bixiyaan hawshiisu intaa markuu dhammaystay arrimihii gudaha isku aadiyey diyaar uu yahay inuu marka dibadda u duulo ayuu marka isagana tiisa ilahay ku jira halkaa waxaa ka qabtay cumar bin khataab radi allahu canhu cumar waa ka marka ruum ku duulay furusna ku duulay labadii dawladood ku ximi bay ahayn wuu liqay wixii ka dambeeyena saxaabadu saasay dowlad dowlad u liqeen yani waxa wy qaatilu ladiina yaluunakum min alkufaar kolba kuwa ku xiga kuwa kuga kusixiga kusixiga saasay hawsha u socotay saasay hawsha u socotayo saasay isaga dambeeyeen oo dhaxalkaasay kala dhaxleen saas wey macana waclamuu ana allaha maca almuttaqiina waxaa laga wadaa inta aada ilaahay ka cabsanaysaan alla waa idinla jira cadowgiinana waa idinka hilinay laakiin maalinkaad taqwada ka tagtaan iyo alla kacabsiga bas garabkiina waa laga baxay yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyow qaatiluu la dagaalama aladiina kuwa yaluunakum idinla xidhiidha idinku xiga oo min alkufaari gaalada walyajiduu hana heleen ha heleen fiikum dhexdiina gaaladu ha ka heleen hilzatan qalafsanaan iyo adayg ha idinka heleen silsilaac iyo dabacsanaan ma aha waclamuu waxaad la ogaataan ana allaha alla maca almuttaqiina kuwa ka cabsada la jirankooda inuu kuwa inuu la jiro mar walba inta islaamku toosnaa oo muslimiintu ay diinta ku toosnaayeen intay caalamka ay furanayeen bay ahay taqwadaa intay ku aadanaayeen maalinkay taqwada ka tageenna ayagaa dib loo cunay iyagaa dib loo cunayo xaggaana waxaa laga soo bilaabay ilaa atraafu asiin china fiidiisa laga soo bilaabay xaggaana waxaa lagaga biyo keenay faransiiska iyo andalus iyo dhankan maqrib baa laga soo galay dhinac walba inta lagaga yimid baa waxaa lagu ururiyey meel yar waa goorma waa maalintay taqwada ka tageen maalinkaa muddo ay wakti ay ka tiro badnaayeen ma jirto maalinkay tiro yaraayeen laakiin cabsi ilaahay ay hayeenna oo jidka ilaahay ku toosnaayeenna adduunkii bay furteen maalintay taa ka tageenna tiradooda si kasta u badan iyo tayadoodaba yani waxa weeye inta la qabsaday baa la cunay iyaga sidaas mana marka waa inaad ogaato cunsurka iyo tiirka muhimka waclamuu ana allaha maca almuttaqiin saas weyaan وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وإذا ما أنزلت هذه لسودتي سورة سورة هذه لسودتي فمنهم وحكم إذا منافقين من عد أيا كم إذا يقول أرني أيكم كينيري زادت أكردسي هذه مدني إيمانا إيمان أكردس وليا إيمان تكرصني فأما الذين هو آمنوا الرميين فزادتهم آياتي وحي أسي سورتي وحي أسيادس إيمان الإيمان بأسيادس وهم إيقنا يستبشرون قوات بشاري سنة يو آية سورة السوديتان كانوا كفر حسن وأما الذين قوة في قلوبهم قلبية وضحنا دمرات عذر كيان قوة قلبية كتشرا فزادتهم وحي أسيادس ريجسا قلن بأسيادس إلى ريجسهم قلن كودي قرن لغدري اللوكي قلن كودي قرن ee qalbigooda ku jiray ku kalay ugu siyaadisay wamaatuu way dhinteen walxaal hum iyagu kaafiruuna ay gaalayihin munaafiqiinta ayaa la sheegayaa sayna qur-aanka uga faa'idaysanin qur-aanka kama faa'idaystaan kumana intifaacan markay suuradii soo degto ayagii baa wada hadlaya mid baa kii kale wuxuu ku leeyahay ayukum zaadathu haadihi iimaana war middan iyay iimaan u siyaadisay iyagaa sheekaysanay waxaad ka kororsateen ma jiraan waxba ma ka faaideen maya waxba maana ka faaide allah ka jooga wuxuu yidhi dadka ay iimaanka u siyaadisay waa dadka mu'miniinta ah wayna bishaaraysanayaan oo marka la yidhahdo suurad baa soo degtay iyagaa ku farxaya markay dhegaystaanna iimaan bay siyaadsanayaan laakiin kuwa qalbiyada ka jiran qurunkii qalbigooda ku jiray unbay qurun kaleeto loogu siyaadin oo aayad suuradda soo degtay inay wax ka faa'idaystaan iskaba dhaafe shakigii iyo dareenkii iyo xumaantii qalbiga ku jirtay baa mid kale kusii siyaadaysa saas mana maxaa laga wadaa macnaheedu waxa weeye aayaddu markay soo degto way beeninayaan beeninta ay beeniyeenna waxaa ka dhalanaya qalbigooda gaalnimadii ku jirtay xumaantii inay sii siyaado suurad kalea soo degaysa sidii oo kale haddana suurad kalaa soo degaysa sidii o kale suuraddii soo degtaba iyagu beenin bay ula taagay mar walbay beeniyaanba qalbigooda xumaan iyo shaki iyo gaalnima kusii siyaadaysa mu'miniintuna suuraddii soo degtaba way rumaynayaan markay rumeeyaanbana qalbigooda iimaan buu siyaadsanaya marka waxa wey kaafiyo kala leedawy laba kale laba dhinac ninba dhinac u badi ninba dhan u badi qoladanna siyaade iimaan bay u badiyeen qoladanna dhanka xumaanta iyo rijsiga iyo qurunkay u badiyeen iyo shakiga macnaha aayadda waxaa loo daliishadaa caqiide muhim ah mabda'a la yidhaahdo ama asalka la yidhahdo yacni ziyaadatu liimaani wa nuqsaanihi iimaanku wuu siyaadaa waana isdhibaa waana isqaabaa mabda'aasi waa mabda ay isku waafaqsan yihin ahlusunna waljamaca ama salafkii agtooda ka ahaa arrin weynoo la isku waafaqsan yahi gadaal dambe laakiin dawaa'if khaldan baa arrinkaa ka leexday oo waxay yidhahdeen iimaanku ma siya iimaanku waa siyaadaa waana isdhimaa inuu siyaadana qur-aankaa sheegayo yani faama aladiina aamanuu fazaadathum iimaanow iimaan bay u siyaadisaa iimaanka dadku isku mid maaha ayagoo wada tukanayo masaajidka ku wada jira oo ilaahay wada rumaysan bayna haddana isku iimaan ahayn way kala iimaan weyn haddana iimaankii maadaama uu siyaadi karo waa nusqaami karaa waana kala hooseeyaan waana kala sarreeyaan xagga iimaanka macna saasee masaladaas masale muhima oo yani waxa wey arrimo fara badan ay ka ratimayaan ayay aayadda laga faaidaysana waidaa maa unzilat markii lasoo dejiyo suuratun suurad markii lasoo dejiyo fa minhum waxaa ka mid a munaafiqiinta man yaquulu mid odhanay ay kii kalu ka odhanaya ee munaafiq ah ayukum kiinamay zaadatu u siyaadisay haadihi midani iimaanan iimaaniyay u siyaadisay midkee idinka idinka mida oo iimaan aayad suuradani ay u siyaadisay oo wax ka dheefay fa ama aladiina kuwa aamanuu rumeeyey fazaadathum waxay u siyaadisay iimaanan iimaan bay u siyaadisay wa hum iyaguna yastabshiruuna waa kuwa bishaaraysanayo oo faraxsan suuradda soo digitaankeeday ku faraxsan yihin maxaa yeele waa khayr xagga ilahi uga yimid wa ama aladiina kuwa fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda maradun uu cudurku yahay kuwa qalbiyadooda jiradu ay tahay oo shakiga iyo munaafiqnimada iyo jahligu qalbiga kaga jiraay fazaadathum suuraddii waxay u siyaadisay iyaga suuraddii soo degtay fazaadathum waxay u siyaadisay suuraddii soo degtay rijisan qurun bay u siyaadisay saas maana qurun bay u siyaadisay ilaa rijsihim madmuunan ilaa rijsihim ama madmuuman mid loo dumay oo loo geeyey xaalo uu yahay ilaa rijsihim qurunkoodii hore loo geeyey markii horeba qurun la-aan maysan ahayd qulubtoodu way qurunsanayd oo nijaas bay ahayd oo caqiide xun iyo shaki baa ku jiray kii isaga ahaa yay ku kale ku siyaadsanay fazaadathum rijsan ilaa rijsihim koodii hore lagu daray oo loo geeyey wamaatuu wayna dhinteen wahum ayaga oo kaafiruuna gaala-ana way dhinteen gaalnimona waa ku dhinteen awalaa yarawna anahum yuftanuuna fi kulli caamin maratan aw maratayn uma laa yatuubuuna walaa hum yadakaruun awalaa yarawna miyaynan arkayni anahum iyaga yuftanuuna in la fitnay in la fitnaynayo fii kulli caamin sanad walba maratan hal mar in la fitnaynayo aw maratayni ama laba goor in la fitnaynayo uma kadibna laa yatuubuuna ma soo noqonayaan walaa hum mana aynan ahaanin yadakaruuna kuwa waana qaadanay macnaheedu waxa weeye yani fitnooyinka iyo imtixaanaadka la marinayo sanadkiiba intaasoo goor wax isbedelay ku samaynaysa ma jiro fitnooyinkaas maxay haddii yani waxa weeya fitno loo geyso mar iyo laba goor iyo ka badan waxba iska bedeli maayaanoo ma soo noqonayaan mana waana qaadanayaan niman wax fahmahayana ma aha fitnadaasi waxaa laga wadaa abaaraa ku dhacay abaar baa lagu ridaya waa fitno inay isgartaan bay ahayd war abaartan innagaa keensanaye waxanaan ka noqon mar gaajaa lagu ridaya gaajadaasi waa fitno waxaa la rabay inay isku xusuustaan oo soo noqdaan mar waxaa lagu ridayaa duulaad iyo dagaal galaa leeyahay oo waa lala duulayayo imtixaan baa la gelinaya mar kaleeto cudurraa ku dhacaya imtixaanaadkaasi la marinayo ujeeddada loo marinayana ay tahay inay intay fikiraan ay dhawaantoomaan oy soo noqdaan waxba kuma qaadanaya fitankii waa dhacayaan imtixaanaadkii waa dhacayaan natiijadii loo baahnaa inay ka helaan laakiin kama helayaan toodii unbay sii wadanaya awalaa yarawna miyaynan arkaynin annahum iyaga yuftanuuna in la fitnaynayo in la imtixaanayo fii kulli caamin sanad walba maratan hal mar in la imtixaanayo aw amase maratayni ama laba goor in la imtixaanayo mar baa la imtixaanay ugu yaraan laba goor iyo ka badan baa la imtixaanay imtixaanaad baa ku dhacaya sanadkiiba uma kadibna imtixaanaadkaa loo baahnaa inay ka faa'idaystaan laa yatuubuuna ma soo noqonayaan oo kama soo noqonayaan tii hore walaa hum mana aynan ahli yadakaruuna kuwa waantoomayo waxyaabaha soo socdanaya kama waantoomayaan kuwa soo socdana kama waantoomayaan kuwii horena kama soo noqonayaan saas waa ilahi subxana watacala waidaa maa unzilat waidaa maa goortii unzilad la dejiyo suuratun suurad markii la dejiyo nadara wuu fiirinaya bacdun qaarkood ilaa bacdin qaarka kanuu fiirinay oo isfiirinaya markaasa waxay isleeyihin waxay odhanayaan oo iskula hadlayaan hal yaraakum ma arkay min hal yaraakum ma idin arkayaa min axadin cidina ma idin aragtaa warbawaxyaha inaga fiiriyo ley cid ma idin aragtaa uma kadibna insarafuu way gadoomayaan way gadoomeen oo way yani jeesadeen sarafa allahu ilaahay baa gadiyey quluubahum qalbiyadoodu gadiyey maxaa qalbiyadooda loo gadiyey bianahum bisababi anahum iyagu qawmun qowm inay yihiin laa yafqahuuna oon waxba fahmayn waxaa loo gediyey dad wax garanaya ma aha saas maana aayadii ma suuradii markay soo degto iyagaa isjaleecaya way isfiirinayaan markaasay leeyihin war ma laynaan arkaa bal dhinacyaha inaga fiiriyo wax ina arkaya ma jiraan wax ina arkaya ma jiraan waxay ka wadaan waxay dhibsanayaan suuradda soo degtay iyayna dhagaysan karin inay cararaan bay doonayaan marka carar lamu la arkayo inay cararaanna ma rabaan waxay rabaan si qarsoodi oon la arkayn inay meesha kaga tagaan maxaa yeele waxaynan dhagaysan karin suuradda soo degtay iyagii baa la fadeexaynayaa waxaynan yani waxa weye aynan u adkaysan karin baa la sheegayaa saasay leeyihin war bal dhinacyaha inaga fiiriyle marka bal dhinacyaha inaga fiiriya aynu hoos ku u baxnay uma insarafuu kadibna waaba gadoomeen waa laabteen oo guryahoodii iyo meelahay reebahdeen ama meehe waxay uleeyihiin ma layna arkaa idima ina aragtaa waxay uleeyihiin waxay rabaan meesha mu'miniintu ay la joogaan iyo fadhigaa lagu idin yahay intay ka tagaan mid khaasa inay qabsadaan oo markaa ay xantaan mu'miniinta oy wax ka sheegaan oy dhaleeceeyaan oo ay sheekaystaan sheeko furan ay sheekaystaan marka waxay leeyihin war aan tagnoon meesha ka tagnee fadhigeennii khaaska aynu aadna ma layna arkaa hal yaraakum min axadin ma laydin arkaya waa niman iyadoo dhan ba shakisa marba haddaad yani waxa weya shaki uu kugu jiro shaki shaki qabtaayo cid walba inay ku arkaysaad mood hal yaraakum min axad nin walba waa tegaya waana imaanayaaye ayaga waxaa ku bixiyey inay yidhahdaan war ma laydin arkaa hadde waxa wey waa niman iska shakisa saas macana rabbi wuxuu yihi subxaana watacaala way gadoomeen qalbiyadoodu ilaahay gediyey waxaa loo gediyeyna wax wey waadadan waa fahmay waxay fahmayaan ma jirto haddii darbaaxa lagu dhufto oo musiibo lagu keeno lagu imtixaanayo ma fahmayaan danta laga leeyay hadday suuradii soo degto danta laga leeyahay ma fahmayaan ilaahay ujeeddadu kownkan u abuuray ma fahamsana aakhare niman og ma aha oo ka warhaya waa niman aan waxba garanaynin wax alla waxay garanayaan ma jira malale laa yafqahuuna wax ma fahmayaan wa idaa maa unzilad markii la soo dejiyo suuratun suurad markii la soo dejiyo nabara wuu firin bacdum qaarkood baa ilaa bacdin qaarka kala fiirinay qaa'iliina ayaga oo o leh hal yaraakum ma idin arkaa min axadin cidina ma idin aragtaa si aynu u sheekaysano amaba esaan meesha uga cararno uma kadibna insarafuu way gadoomeen sarafa allahu alle ayaa gadiyey quluubum qalbiyadooda ayuu gadiyey markay gadoomeen buu ilaahay qalbiyadooda gadiyey falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum markay iisheen buu ilaahay qalbiyadooda iilay oo rogay macnaha sarafa allahu alle ayaa gadiyey quluubahum qalbiyadooda ayuu gadiyey biannahum sababtuna waxa wey biannahum iyagu qawmun inay yihiin qawmkaasoo laa yafqahuuna aan ilaahay hadalkiisaba kasaynin waxba aan garanaynin macnaha laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum casiizun calayhi ma canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim halkan waa gallad ilaahay subxaana wa tacaala nicmooyinka addoommadiisa uu galay iyo galladaha qaar ka mida meesha layna xusuusinaya waliba ta ugu weyn laqad jaa'akum xaqiiqa waxaa idin yimid rasuulun rasuul baa idin yimid rasuulkaasoo min anfusikum nafafyaalkiina xaggooda ka ahaaday yani jinsigiina ka ahaaday maana casiizun rasuulkaasooy ku adag tahay calayhi dushiisa maa canidtum dhibaatadiinu ay ku adag tahay wixii idin dhibaya ayaa ku adag rasuulkaasoo xariisun ku dadaalaya may casiizun casiizun weya rasuulkaas mid ay ku adag tahay calayhi dushiisa maa canidtum ay canatakum baa ku adag yani wixii idin dhibay dhibkiina xariisun wey yani ku ku dadaalaya calaykum dushiina mid idinku dadaalaya wey bilmu'miniina mu'miniintana ra'uufun midkii u turid badan wey raxiimun o unaxariisano mu'miniintana midkii u tura unaxariista wey fain tawallow hadday jeedsadaan nebiyow faqul waxaad tidhahdaa xasbii ka igu filani allahu allow laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa huwa isaga mooye calayhi dushiisa ayaan tawakaltu tala saartay wa huwa isaguna rabulcarshi carshiga rabbigiisa wey alcaiimi ee weynaa ee weynaa wey maana carshiga weyn ka iskale wey rasuul baa idin yimid oo galladaha ilaahay uu idin siiye waxyaabaha laydinku siiye waxa ugu weyn adduunka aad ku haysataan in rasuul laydin soo diray laqad mana allahu cala lmu'miniina id bacata fiihim rasuula min anfusihim ilaahay mu'miniinta dushooda wuxuu ku galladaysanayaa inuu u soo diray rasuul bini aadan sidoodao kale ah marka waa gallad weyn rasuulka soo diritaankiisu macnaheedu waxa weeyaan adduunyadeenna iyo aakharadeenaba maslaxadooda maslaxadeeda ayaa ku taagan isaga soo diritaankiisa haddaan isaga lasoo diri lahaynna masaalixdeenna iyo danaheenna mabayna garnim rasuulkaasi waxaa nicmaha ahaado laakiin nicmadu waxay ku dhamaystiran tahay haddana waa idinkoo kale min anfusikum waa idinkoo kale waxaa laga wadaa waa jinsigiinoo kale waa bini aadam haddii jinsi kale laga dhigi lahaa ama jin laga dhigi lahaa ama malaa'ig laydin soo diri lahaa ama makhluuq kaleba laydiin soo diri lahaa nicmadu siday hadda u dhamaystiranta ma dhamaystiranta ismaydaan fahanteen maynan isdhex gasheen mucaamaladiina adkaan lahayd min anfusikum waa rasuul naftiina ka ahaad oo isku jinsi tihiin ayb luuqadaad ku hadlaysaanna ku hadlay rasuulkaasoo casiizun calayhi maa canidtu waxa idin dhibayaa ku adag dushiisa waxaa ku adag rasuulka waxyaalaha idin dhibaya wax kastoo idin dhibaya way ku adagtay saas daraaddeed baa diinta loo soo dhiibay waa diin lyusr ina addiina yusrun buu nabi uri sal lay slm diintu waa fudayd xadiidkanna waa kii ahaa nabiga sal lay slam laba shay lama khiyaar gelinin ilaa haddii la khiyaar geliya ka fudud buu dooran jiray hadduusan dembi ahayn ummadiisa fudaydkuu la jeceliya nabigu sal lay slam rukaskuu la jeceliya waa idinka garanaya yani markii habeenkii kor loosii qaado salaadaha shanta loo soo dhiibaya konton baa loo soo dhiibay konton salaadood baa loo soo dhiibay siduu rabbigii ugu noqnoqonayay ilaahu qaar iga rid ummadaydu ma kari karte ilaahu haddana iga rid ilahu iga rid shantaasaa lasoo reeb shantaasaa lasoo reeb casiizun calayhi maa canidtum wax alla wixii mashaqo iyo dhib idinku ah isaga dushiisa waa ku adagtay markii salaatuleylka uu nabigoo tukanaya dhowr habeen ay ku daba tukadeen nabigu sal lay slam habeenkii afraad uma soo bixi habeenkii afraadba meesha isu soo tubeen markaasay ku dhadhawaaqeenoo suwaagu markuu bariyay bu nabigu sal lay slam xalan waxay samaynayseen igama qarsooneyn laakiin guryihiina ku tukada bu nabig sal lay slam waxaan ka cabsanaya haddaad sidan usii wadaan salaatuleylka in laydinku waajibiyo haddii laydinku waajibiyen inaad kari weydaan baa laga yaaba raggii soonka isku laazimiyey weligood inay soomaan habeenkii soo jeedaan oo cibaad rasuulku wuxu uri sal lay slam war tartiibsada waxba ha isdhibina waxaad qaadi kartaan diintu waa fudayda ka qaata rasuulku marka sal lay waslam casiizun calayhi maa canidtum wixii idin dhibaya way ku adag tahay rasuulka salawatu rabbi wasalam idin lama rabo wax dhibaata saas way maanaa yacni isaga ayaa idinka lex jeclo badan naftiina wixii idin dhibayana naftiina saad ule isagaa idinka nacay badan rasulka sal lay slam xariisun calaykum wuu idinku dadaalaya wuxuu ku dadaalaya rasuulku sal lay wasalam sidii aad yani adduuniya aakharaba aada u liibaani lahayd manaafacaadkiinuu ku dadaalaya maslaxadiinuu ku dadaalaya dantiinuu ku dadaalaya wuxuu intaa u rafaadayaa dantiina iyo maslaxadiina maalinkii ilaahay soo dirsaday dhow iyo labaatankii sane ee risaalada u xambaarsanaa jiif iyo joogba waxaa u diiday iyo inuu nasto waa idinka maslaxadiina inuu diintu idin gaadho tawxiidku idin gaadho aakhare aad janno gashaan oo cadaabka ka badbaadaano adduunkiina dad toosan aada noqotaan yaa rasuulku intaa ku dadaalaya xariisun calaykum wey idinkuu idinku dadaalaya rasulku sal lay slam dadaal dheeraadu idinku bixinaya sidaad u hagaagi lahayden saas daraaddeed baa rasuulkeena sal lay slam waxaa ka sugan inuu yidhi idinka iyo aniga markii laysu kaanteeriyo waxaan ka dhigan lahay bu nabi sal lay slam tusaalu ka bixi sidii ninkii dab nin dab shiday oo kale dab buu shiday dabka markuu shiday baa cayayaankii dabka geli jiray baa kusoo yaacay maxaa baalaley ah maxaa kabajaa ah maxaa yani wax alla wixii cayayaan ahaa dabka ku daadan lahaa baa soo yaacay dabkii uu shiday ee cayayaanku ku daadanaya cayayaankii inuu ka qaqabtuu bilaabay cayayaankii celceliyo waa kari lahay cayayaankiina dabkii bay ku yaacayaan oo qaarna waa u dhaafayaan qaarna waa ka qabanay wuxuu nabigu yuri sal alay wasalam anigu guntigaan idin hayaabu idinkuna waad iga farabaxsanaysaan oo cadaab baad ku farabaxsanaysaan anna guntigaan idin hayo waa idinku rafaasana saas way macana waxay ka dhigan tahay muddadaas dheerer oo rasuulku sal lay wasalam uu ordayey oo dadaalayey oo dhib aan la marinin uusan jirin si walba loo rafaadiyey waxa uu intaa u dadaalayay salawaatu rabbi wasalaamu aleyh waxa wey innaga maslaxadeen danteenna wey marka xariisun calaykum dushiina mid ku dadaalaya wey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh in dadaal uu kari karo oo uu hagraday ma jira nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh si ummadani ay ummad jirta u noqoto hanuunka iyo tawxiidka iyo khayrka uu gaadho macna xariisun calaykum mu'miniinta waa midkii u naxariis badan oo u mugayl badan waqti janaaxaka lilmu'miniin allah kuri subxana wa tacala garabkaaga mu'miniinta u raaric waa u nuglaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh mu'miniinta waa u nuglaa waana u naxariis badnaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wax dhibahayana lama jeclay dabeecadiisuna dabeecad u furan bay ahayd muminiinta oo idin saasuu rasuulku a salawatu rabbi wasalamu aleyh rabbigii baana ku tilmaamay ra-uufun raxiim waa mid turid badan oo naxariisto oo muminiinta u naxariisto weye sala allahu aleyh wasalam hadday jeedsadaan baana nebigu adigoo saa ugu dadaalay oo dadaalkaa wado oo iyaga maslaxadooda iyo danahooda ku dadaalay oo wixii iyaga dhibaya ay kugu adag tahay haddana oo u naxariisanayo u nugul haddana haddii ay intaasoo dhan garan waayaan jeedsadaan oo khayrkiiiyo maslaxadii aada la rabtay ka jeedsadaan waxaad tidhahdaa ilahay baa igu filan aniga allah igu filan mid xaq lagu caabudana ma jiro isaga mooye isagaanan anigu tala saaranaya oon taladayda u dhiibtay waana midka carshiga weyn iskale oo rabbiga waa carshiga waxaa la yidhahdaa makhluuqaadka ilaahay uu abuuraybu ugu weyn uguna sarreeyaayo saanqaafka kore ee makhluuqa dhan ku wareegsan weeyaan carshi samaawaadka iyo dhulalka iyo inta makhluuqaad jiroo dhan buu ka wada sarreeya haddana waa ku wareegsan yahy rabbina subxaana watacala carshigaasuu kasii sarreeya saan ugu tegi doono soona marnay suuraddan soo socda bilowgeedana aan ugu tegi doono marka carshigaa weyn carshigana asalkiisa waxaa la yidhahdaa sariirta ninka boqorka ama madaxweynaha baa la dhaha luqada luqada carabiga marka la yidhahda carshiga waxaa la yidhahdaa waa sariirta ninka madaxda oo ku fexday laakiin luqada carabiga marka loola kaco markii loo kaco xagga nusuustu carshiga ay sheegayso ee rabbi loo aaneeyo ma aha sariir lagu seexdo maaha ee waxa weeyaan waa makhluuq weyn oo intuu ilaahay abuuray ugu weyn oo makhluuqaadka ugu sarreeya makhluuqaadkuna ka wada sokeeyaan kaasaa carshiga laga wada carshigaas allaha iskale ee abuurtay kaasaan anigu tala saarnay saas maana laqad jaa'akum xaqiiqe waxaa idin yimid rasuulun rasuul baa idin yimid waxay leeyihiin aayadani saxiix bukhaarigi iyo keyrkii waxaa ku soo arooray aayadani waa aayadihii ugu dambeeyey qur-aanka soo degay baa la leeyahy aayadihii ugu dambeeyey qur-aanka soo dego ayaa lagu tilmaamaynaya laqad jaa'akum xaqiiqa waxaa idin yimid rasuulun rasuul baa idin yimid rasuulkaasoo min anfusikum nafafyaalkiina xaggooda ka ahaaday yacni naftiinao kalaa wey maana ay min jinsikum ama min anfusikum nafafyaalkiina ka mida idinkoo kale ahoo idinla mida way macna casiizun rasuulkaasay ku adag tahay calayhi dushiisa maa canidtum ay canatukum canatakum casiizun ay ku adag tahay caleyhi dushiisa canatakum baa ku adagoo mashaqadiinna iyo dhibaatadiina ku adag wixii idin dhibayo o dhan baa dushiisa ku adag xariisun weeye midkaas rasuulkaasoo xariisun mid dadaalaya ah calaykum dushiina idinku dadaalaya ama huwa isagu xariisun mid dadaalaya weye calaykum dushiina idinku dadaalaya masaalixdiinna iyo danihiina ku dadaalaya bilmu'miniina mu'miniintana ra-uufun midkii turid badan weeye raxiimun oo u naxariis badan wey fain tawallow hadday jeesadaan oo ay ka jeesadaan masaalixda iyo danaha lagala shaqaynayo iyo waxa aada ugu yeedhaysiiya khayrkaiyo tawxiidka faqul waxaad tidhahdaa xasbii kan igu filani allahu alla wey alaysa allahu bikaafin cabdahu wey ilaahay waa igu filan yahay cid kalen u baahnayna ma jirto iimaankiinana ma rabo idin kala laydin ma rabo aniga ilahay baa igu filan laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa huwa isaga mooye isaga ayaa cibaadada gar u leh intii kasoo hadhayna gardaraa lagu caabuday hadduu dhagax yahay iyo hadduu weli yahay iyo hadduu malag yahay iyo hadduu geed yahay inta kasoo hadhay ee la caabudayo la barakaysanaya waa gardaro yaa gar ule cibaadada keligiiba ule laa ilaaha mid xaq lagu caabudo iyo gar ma jiro ilaa huwa isaga mooye calayhi dushiisaan tawakaltu tala saartay oon kalsooni ku qabaa waxay hawshaydana u dhiibtay isagaa ii talinayo wa huwa isaguna rabbulcarshi carshiga rabbigii wey carshiga kan iskale weye carshigii alcadiimi ee weynaa carshiga weyn ee makhluuqaadka u weyna isagaa iska laho rabbi subxana wa tacala abuurtay oo maamula hada wabilahi tawfiq wsala allahuma waslama cala nabiyina mxamedi wala alihi wasaxbi waslm